Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay lafdhabar iyo tiirsanaadba u yihiin horumarinta dowladnimada, dib u dhiska deegaanka, iyo horumarinta nabadda. Haddaba, sidee dhalinyaradu ay kaalin kaga qaadan karaan horumarinta kobaca dhaqaalaha ee ku tiirsan ganacsiga? Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Tani Jowhar ayaa si qoto dheer waxay u sharaxayaan doorka dhalinyarada ee horumarinta ganacsiga.
Dhalinyarada waxaa la lahaa waa laf dhabarta bulshada. Waxay qeyb weyn ka qaadan karaan dowlad dhiska dalkeena ama dowladeena Hirshabelle. Sidoo kale waxa waaye kaalin weyn ay ka qeyb qaadan ay ka qaadan karaan marka laga hadlayo ganacsiga. Maadaama ay yihiin laf dhabartii bulshada waxaan is leeyahay dhalinyaradu waa horta dadka ugu mudan in ay micnaha horumariyaan ganacsiga. Laakiin waa goorma fikradeyda markaan ka hadlo waaye. Waxa ila tahay aniga dhalinyarada hadday horta ay haystaan wax dhiirigelin la yiraahdo horta ganacsiga way ka qeyb geli karaan wayna horumarin karaan. Laakiin marka hore waa in la soo dhisaa dhalinyarada dhisitaanay u baahan tahay. Waa in hoos looga soo qabtaa dhalinyarada garab la siiyaa oo maxaan ku dhahaye ii sheeg mashruuc dhiirigelin ah iyo shaqo abuur loo sameeyaa. Markaas qofka dhalinyarada wuxuu yeelanaa hami wuxuu isku dayaa inuu markaas ganacsiga heer hoose uu ka bilaabo kadibna wuxuu tegi karaa insha Allah ilaa iyo markaas heerka hamigiisa uu yahay uu tegi karaa. Marka markii oo saas oo kale dhowr dhalinyaro inta meel la iskugu keeno wacyigelin loo sameeyo oo shaqo abuur loo sameeyo oo la yiraahdo hawshaas aa shaqa u xil saaran tihiin ee ka soo baxa la dhaho ee kadib iyagan meel sare gaarsiiyaan kuwa kaleentana way arkayaan insha Allah waxaan jeclahay inay ku dayan doonaan markaas kuwan horumarka ay gaareen marka insha Allah aniga waxay ila tahay marka ugu horeysa dhalinyarada in hoos laga soo dhiso garabkooda la istaago dowladda iyo weliba waxaan ka codsanaa iyo iyo maxaan ku dhahaa ganacsatada waaweyn inay dhalinyarada dib u soo fiiriyaan insha Allah fikirkeyga.
Salaamu calaykum magacaygu waa Fawziyo dhalinyaradu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta horumarinta iyo suuqgeynta dhaqanka fanka iyo suugaanta bulshada. Marka ay dhalinyaradu helaan fursad ay ugu qayb qaataan maamulka iyo siyaasadda waxay bulshada u horseedi karaan hoggaan cusub oo leh aragti cusub iyo hufnaan.
Waa aad ay mahadsan tahay markana sida magaalada hadda ay kusoo kordhayso makhaayadihii iyo maxaalaha baabuurtii iyo bajaajtii iyo ilaahin kuu darnaadee wixii isla markaasi oo sabab u noqon kara in markaasi ay ganacsiga uu kor u kaco iyo inay sameeyaan hay-adaha iyo wasaaradda inay sameeyaan tababar iyo kobcinta xirfadaha ganacsiga markaasi oo khuseeyo sidoo kale waxaa muhiim ah la howlgalid in la howlgalidda hay-adaha iyo ururada markaasi oo markaasi deegaanka ka shaqeeya.
Ugu dambeyn, dhalinyaradu waxa ay bidhaamiyeen heerka wacyigelinta ay tahay in la sameeyo si dhalinyaradu ay ugu dhiiradaan sare u qaadidda ganacsiga geyga.
habka ay ugu qayb qaadan karaan horumarka ganacsiga dhalinyarta ku nool degmada jowhar marka koowaad horta qofka inuu asiga la yimaado hab abuur ama wax loo yaqaano hal abuur oo ku go-aansado inuu ganacsi u samaysto sidoo kalena inuu raadiyo islamarkaas jaanisyada ka banaan dhanka ganacsiga oo u muuqda inuu yahay ganacsi ku habboon lagu qaban karo sidoo kalena bulshada ay tahay mid ay ka faa'iidaysan karaan sidoo kalena ganacsi markaa samaynaysa waxaa qasab ah inaad leedahay aqoonteeda marka dhalinyarta inta badan aqoonta ganacsiga inay muhiimad saaraan ay awood buuxda ay siiyaan sababtoo ah ganacsi aan maanta aqoon ku dhisnayn way adag tahay inuu horumar gaaro ganacsigu waa ildhaqaaleed mug weyn waxa uuna kaalinta hore kaga jiraa horumarka waddanka ee dadkiisu yihiin ganacsato